hay-adda la dagaalanka h i v aids ee puntland ee loo soo gaabiyo baahka ayaa sanadkan soo kordhisay qorshe dadka ay isaga baari karaan fairuska iyagoo guryahooda jooga arrintan ayaa qayb ka ah ololaha loogu hortegayo faafitaanka cudurka wariyaha v o a nuux muuse birjaab ayaa arrintan ka waraystay agaasimaha hay-adda baahka cabdiqaadir maxamed axmed sanadkan waxaan kusoo kordhinay barnaamij laho gurigaaga isku baar oral quick h i v self test weeye kaasoo aan rabno inaan ku kordhino baarista dadku ay isbaarayaan barnaamijkan wuxuu kor u qaadayaa dadku inay isbaaraan maadaama dad badan aysan ogeyn xaaladooda h i v-ga dadkuna xilli walbana waa isbaari karaan markay testiga qaataan meel walba ay joogaanna waa isku baari karaan maadaama uu barnaamijkan yahay testigan mid dhaqso ah brefadah oo gooni u ah qofka si fududna qofku isku baari karo hadduu iska helana goobta caafimaad ugu dhow buu tegayaa mar labaad baa laga hubinayaa si loogu xiriiriyo barnaamijyadii kale oo socday oo ay ka mid ahaayeen ka hortaga daweynta iyo daryeelkaba
marka dadka maadaama aysan badankood arrimahan caafimaadka aqoon badan u lahayn qaabkee ay ugu fududaan kartaa qofkii inuu intuu gurigiisi tago oo isku baaro oo haddana lagu kalsoonaan karo
waan fududeennay bahalkan laba shay buu ka kooban yahay midi waa kidkii qalabkii la isku baarayey waxaan kaloo aan raacinay tilmaame aan af soomaaliyeenay oo qofku ka akhrisan karo tilaabo tilaabo suu isku baari lahaa ta kalena waxaa wehelisa ayadana waxaan tababarnay saraakiil caafimaad oo meelo badan la jooga oo bahalkii wado oo qofka u sharaxaya siduu wixii u heli lahaa iyo qaabku isu baari lahaaba qofka hadduu rabo inuu bahalkan helo ayadana waan fududeynay oo idaacadaha ayaan gelinay meelaha laga helayaan ku sheegnay waxaa kaloo jira telefoon free ah oo qofku soo wici karo oo lagu tilmaamayo goobtuu ka helayo marka adeegii caafimaad oo bahalkaas waa u dhammaystiran yahay shaqaale caafimaad oo tababaran baawada ayagaa qofka u sharaxaya qalabkana qofkii wax akhriya isagana wuxuu wataa tilmaamo af soomaaliya kaasuu raacaya
hadda tusaale ahaan marka goobaha caafimaadka kale lagu baarayay qofka laga helo kale waxaa jirtay fursado uu helayo in talo la siiyo oo talooyin ku saabsan usan cudurka faafin marka hadda tanoo kale markay imaado in qofka gurigiis isku baaro hadduu iska helo ay suuragal tahay taa inuu maarata dhibaatooyin kale geysan karo taa maxaad ayadan ku xaliseen
kani tii hore waxba kama duwanaa hadday ahaan lahayd kalsooni lagu qabi karo resultii ka soo baxaa testigan iyo hadday ahaan lahaydba xogta oo qofka loo loo asturayo oo sirtiisa loo qarinayo waxba kama duwana qaabkii unbaa la marayaa qofka shaksigaa oo shaksigan isbaaraya siinaya waa waa sargaal caafimaad weeye marka horena taluu siinaya talabixin buu siinaya wacyigelin buu siinaya kabacdi buu bahalkuu dhiibaya marka tii hore waxba kamala duwanaa waxaa keliyo ay soo kordhinaysaa waxaa weeye dadkii badnaa oo aan isbaari jirin oo duruufo jira awgood hadday ka baqayeen xarunta babliga ah ama ka xishoonayeen ama meel fog joogeen oo shaqooyin iyo wax ku mashquulsanaayeen ayaa helaya bahalkan laakiin qaabkii hore waxba kama duwanaa sargaalkaasaa siinaya caafimaad wacyigelin buu u sameynayaa consulinkii buu sameynayaa intii lagu qaban jiray xarunta buu u sameynayaa halkaasuu ku degayaa qofkuna agaasima marka la eego xaaladda guud ee cudurkan h i v ids halkuu maraya puntland marka loo eego sanadihii hore
puntland waxaan xaqiijinaynaa in cudurku jiro muddona jiray hadeerna jiro sanadba sanad ka dambeysa isbuucba isbuuc ka dambeeya bilba bil ka dambeysa wuxuunbaa ku kordhaa dad badan baa soo siyaadoo dawada qaadanaya kuwo badan baa soo siyaadoo isbaarayo laga helayo marka cudurku waa jiraa faafintiisuna waa jiraa waayo waxaa weli taagan riskigii factoriskii sababayay baa taagan dadkii weli maysan aqbalin goobaha hadeer riski groupkii weli waa joogaan oo wacyigelintii waa socotaa hadeer wuu socdaa laakiin waxaan rajeyneynaa in la xakameyn doono mar haddaan selfi testigan aan bilownay in faafidii badneed ay yaraan doontaan rajeyneynaa waayo dad badan oo hadeer ka baqayo oo cudurkii qabaa laga yaabaa inay isbaaraan kabacdina markii laga helo dawada ku xirmaan halkaana faafintii badneed ay ku yaraato marka rajo weyn baa qabnaa inuu yaraan doono haddii dadka dhan isbaaraan qof walba xaaladiis caafimaad u ogaado insha allah dadka la nool cudurkan waxyaabaha ugu badan ee aadka uga cabanayeen waxay dhanka takooridoo kale sanadihii ugu dambeeyey waxaa wadan wacyigelimo arrimahaas aad uga hortegaysaan hadda xaaladda puntland marka la eego dhanka takooridda ilaa intay gaarsiisan tahay
alxamdulilah adeer takooridii iyo faquuqii dadka lagu hayay aada bay usii yaraanaysaa waayo waagii hore waxaa keeni jiray aqoon darro wacyigelin badan iyo howl badan oo laga maray takooridii way yaraanaysaa iskuulladay gashay waagii hore hadday ciyaalada ay la nool iyo kuwa ay dhaleen dadka la noolba iskuulladii waa dhigtaan ganacsigii waa haystaan shaqooyinkii waa ku jiraan adigu effort badan baa la geliyey si barnaamijkaas loo loo loo yareeyo weli ma dhammaa ma dhammaan laakiin aada baa loo yareeyey shaqo xoog leh iyo effort badan baana galay waana yaryahay hadeer dadkan anagu inta badan xil baan iska saarnaa ayagaan u qareynaa qareemid hadday ahaan lahayd xagga sharciga oo qaabkii loo difaaci lahaa qaabkii xuquuqdooda lagu iftiimin lahaa ayagun xaqooda ay u raadsan lahaayeen iyo iyo qareemidda xagga noloshaba intaba waa u qareynaa iyaguna laftigooduna dad badan oo shaqeeya oo aqoon lebaa ku jira oo laftigooda dhexdooda istaakuleeya kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda la dagaalanka cudurka h i v aids ee puntland cabduqaadir maxamed axmed oo u waramayey wariyaha v o a nuux muuse birjeeb